amar guud oo soo baxay oo lagu furay wadooyinka madaxweynaha maaragtay amarkaasi bixiyey madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayadoo aan ugu talagalno in maaragtay raashinka mucaawanadaha oo lasoo diibay dowlada ugu deeqday ummadda soomaaliyeed kaas ummadda koonfur galbeed inaan gaarsiino degmooyinka hoos imaada degmada berdaale oo meel soddon kilomiter jirta udhexeysa bandax dheere iyo iyo berdaale oo buraxaiyaan saas howlgalla ayaa uga socdo deegaanka gurguushi garow ciidamada wadaan marka meelo dhaqdhaqaaq oo maaragtay nimankaas ku baacsanayo dhow kow iyo tobanka iyo bar subaxnimay la wareegeen waayahay bulahaabo dadka aanan aqoonin marka aad u tilmaamayso xaggee koonfur galbeed kaga taallaa koonfur kaga taashaa marka degmada fur ka jirta waa meel udhexeysa degmada berdaale dheere oo talabarkooda markii loo diyaar garoobo oo ciidamada ay qalab qaadaan wax yaroo nafla caali baa joogay wax yaroo maaragtay laakiin daqiiqada ka bacdi waa laga furmuro dhinacaasi waxay u carareen jidka waxay ku baxeen xabaal barbaare ayadoo ciidamada qansax dheerena meeshaasay ku sugan yihiin